Degmada Dhoble oo gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah halka ay ku nool yihiin barakacyaasha ugu badan ee deegaanada Jubbaland kuwaas oo kasoo kala hayaamay deegaanada ay ka mid yihiin Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Baay iyo sidoo kale kuwa dib ugu soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya. Barakacyaasha ayaa waxa ay wajahayaan duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah sida hoy la'aan, cunto yari iyo baahiyo dhanka caafimaadka. Qaar ka mid ah barakacyaasha kaamamka Dhoble oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey duruufaha ay wajahayaan.
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdiqaadir maxamed nuur walaal qaamka dhibaato aad u badan bay ku jirtaa Een, qaamka xanuun malaari iyo balaayaa jirto wax oo maanta loo dugsadana malaha- lama hayo baalkan shandilo ma haysano waxaan haysano malo anigu dadkan soo barkacaa ku jira baagaan soo barkaya ilaa iyo hadda waxaan minaha meesha aan faa'iido horta wax ku arkay ma jiro ba kuma haysto shadalo kuma haysto waxaan ku haysto ma jiro ma ma wax gargaar oo aan aragnay ma lahan ilaa iyo hadda waxaan haysan ma la- waxaan u sheegaynaa hay'adaha ah oo oo oo ku shuqul leh inaa mas-uul nooga taliyaan oo kuwa raashinka ah, bixinayaan inaa wax noo keenaan waxaasa anigu dantaan ah, sa- waxaasaan u baahan lahayn magaciigu waxaa waaye cabdinuur ka meesha degan waa dan dad oo daruuf isu keentay oo dad iska dhib qaba Ee, marka hay-adna adduun dhow ma arkin bacyihii hataa xagaayar hadday soo tifaq soo dhahda een, adig iyo cirka waxa idin dhexee male danci adduun iyo dhibaataa ugu filan meesha ku haysato wax beeraaley soo ahay way jiraan oo beerihii kasoo barakacay oo ka ee kasoo tagay abaartaa gashay marka alxamdulilahi haddana beerna ma hayaan baadna ma hayaan ee, daawo malaari oo hadda ciyaalka ay lawada jifaan iyo hergeb sidii lagu soo garab qaban lahaa oo si deg deg ah lagu soo gaara marka waxay u dhib qabaan ee, hooyigii waa aad ay ugu rafaadihiin een, cuntadii saasoo kaloota ee, iidaankii saasoo kaloota ee, dadka inaa la soo gaaro si deg deg lagu soo gaaraan ka cawan lahay yaa waxaa weeyaan een, waxaan meeshan caqabada ugu daran waa gaari la'aanta aan kuu sheegay daryeel la'aanta aan kuu sheegay hooy la'aan nafaqa la'aan maxay ahayday ilaa iyo dee waxyaabo badan oo maxay ahayday aan halkan kusoo koobi karin baa maxay ahayday aa, na kala kuma kala kulannaa meeshan Een, marka waxaa weeyaan waxaan ka codsanaynaa dee in sida ugu dhaqsaha badan bulshada oo maxay yahay dadku waa barakac waxaa laga soo qaxay baadiye waxaa laga imaaday duur cidla ah meesha wax u jooga dadka ma laha hanti aan maxay ahayd dadka aan ku kabnana ma haysano oo maaragtay lagu lagu daryeelo oo qofka kale aan ku dhaanna ma haysano marka een, waxaa weeyaan waxyaabo badan baan koley dhar ma haysano hooy ma haysano oo bacyahan baan ku jirnaa waad ujeedaan bacyahan baan ku jirnaa marka waxaa weeyaan waxyaabo badan baan walaahi oo yaa naga naga dhiman aan uga baahannahay bulshada